أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati اlisraa darsigeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo toddobaad ee suuradda ka mid ah wuxuu alla subxaanahu watacaala uu leeyahay ulaa-ika aladiina yadcuuna ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwa yadcuuna ay tuugayaan ama ay caabudayaan yabtaguuna waxay raadinayaan ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ayay alwasiilata dhowaansho ayay raadinayaan rabbigood intii ka ah ay ku gaaraan ayuhum ayaa raadinaya koodii aqrabu huwa isaguba aqrabu yacnii dhowaanshiyo badan oo rabbigii u dhowaanshiyo badan yaa raadinayo ilaahay yacnii dhowaanshihiisa wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisa wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu alla cadaabkiisay ka cabsanayaan ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkiisu kaana wuxuu ahaaday huwa isagu maxduuran mid laga cabsado oo laga digtoonaado markuu alla subxaanahu watacaala uu ka hadlay isaga qeyrkiis wixii ah oo la caabudo dhib inaynan feydi karin qofka dhibka ou haystana aanay ka wareejin karin oo ynan qof kale u wareejin karin markuu taa alla ka waramay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka hadlayaa dad iyagu laba tafsiirba marka aayadda dadkan la tilmaamayo alla uu leeyahay yabtaguuna ilaa rabbihim lwasiilata laba tafsiir baa ku jirto cabdullaahi bnu mascuud radia allahu canhu isagu wuxuu leeyahay jinni oo ay mushrikiintu caabudi jireen oo isagu islaamay oo nebigii iyo diintii raacay oo cibaado alla usoo jeestay ayaa loo jeedaa kuwaas oo iyagu markaa jinnigaa waa la caabudayaa isagana ilaahay dhowaanshihiisa u raadinayaa kuwa wax caabudayaana waa mushrikiintii carabta oo quraysh tafsiir kale isagu wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa cusayr iyo nebiyullaahi ciisa oo cusayr iyo nebiyullaahi ciisa oo addoomo alla ah oo iyaguba ilaahay inay u dhowaadaan ku dadaalayo ayaa la caabudayaa oo nasaaradii iyo yahuuddii iyo ayaa caabudayo labadaas tafsiir baa aayadda ku jirto ibnu jariirna midka hore ayuu doortay isaga marka macnuhu wuxuu noqonayaa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwa yadcuuna ay tuugayaan oo ay caabudayaan yabtaguuna waxay dalbayaan alwasiilata bay dalbayaan taqarub iyo dhowaansho ilaa rabbihim rabbigood intii ka ah ay markaa u dhowaadaan ayay dalbayaan ayuhum koodii baa dalbaya ayuhum waa bedel oo yabtaguuna waawdaas faacilka ah baa laga bedelayaa ayuhum baa dalbaya koodii huwa aqrabu isaguba dhowaanshiyo badan yacnii iyagoo awalba de ilaahay u dhawaabay aada waxay u dalbayaan oo raadinayaan waxay alle ugu dhowaadaan oo cibaadada rabbigood ah ma ka daalayaan mar walbow ayb ayuhumta in mubtadaya khabar inta laga dhigo waxaa ka dambeeyana khabar loogaga dhigo ayaa yadcuunada mafcuulu bihi looga dhigayaa fii maxalli nasbin ayb ta sidaana marka abulbaqaa alcukburi wuu sheegay midan baase ka fudud kana dhib yar wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu alla naxariistiisay rajaynayaan wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan cadaabahu alla cadaabkiisay ka cabsanayaan ruux marka isagaba ilaahay caabudayo oo sidii rabbigii uu ugu dhowaan lahaa raadinayo adiga inaad caabudda xaq ma noqonayso ruuxa yacnii ruuxaas sidaa yeelayo axadka uu caabudayo u dhowaanayo yaa la rabaa adigana inaad uga dayato isaga aada u dhowaato caabudid ee ruux isagiiba addoon ah oo addoonnimada aan ka santaagaynin sida alla uu yidhi lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaahi wala almalaa'ikatu lmuqarabuun malaa'igta markuu alla ka hadlayo wuxuu yidhi bal cibaadun mukramuun wa qaaluu ittakhada alraxmaanu walada subxaanahu bal cibaadun mukramuun malaa'igtu waa addoomaa ilaahay ku tilmaamay ruux marka isagaba addoon oo rabbigii u dhowaanayo inaad adiga markaa caabuddo ma saxna waayo macnuhu intaa un weeyaan addoon lama caabudo ee waxaa la caabudaa allaha boqorka ah oo isagu markaa cid kastoo dhulkan saaran ay addoon u noqonayso in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati araxmaani cabdaa allahaas marka addoonka loo yahay oo khalqigoo dhan ay isagu addoon u yihiin bay tahay in la caabudo ee cid isagu addoon ah oo oo isaga wax caabudayo alla u dhowaanayo inaad adigu sii caabudid yaa la diidayaa aayadduna marka macnaheedu sidaas haddii marka dadkaa wan wanaagsan la diiday in la caabudo de cid iyaga kasii hooseyso min baabi owlaa wain min qaryatin ilaa naxnu muhlikuuha qabla yowmi alqiyaamati aw mucadibuuha cadaaban shadiida wain min qaryatin qarya ma ahaanin oo ma jirto ilaa haddii ay jirto naxnu innaga ayaa muhlikuuhaa kuwii halaagaya ah qaryadaasi qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha ka hor ow amase mucadibuuhaa kuwii cadaabayaan nahay cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag kaana wuxuu ahaaday dalika kaagaasi masduuran mid la qoray fil kitaabi kitaabka dhexdiisa lagu qoray ayuu ahaaday aayaddan iyadana wain min qaryatin wamaa min qaryatin qarya ma jirto waay sidaa marka qaryadan laba tafsiir baa iyada ku jirta marka min xaysu almacnaa oo in la yidhaahdo cumuumka sidiisaa loo deynayaa oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa wain min qaryatin qarya maba jirtaba qaryada ama mid wanaagsan ha noqoto ama mid xun ha noqotee ilaa naxnu muhlikuuhaa annagaa halaagayno ama waa cadaabaynaa macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa alqaryatu asaalixatu qaryada wanaagsan oo iyada ilaaheeda caabuddo halaagga la halaagayaa waxay tahay inay dhimanayaan oo dadkii qaryadii dadaa ku nool dadkaa kuwii dhinto un waay xataa haddii ay yihiin dad wanaagsan iyagu waa un dhimanayaan halaaku lqaryati asaalixati mowtu ahlihaa way dadkeedu inay dhintaan haddii marka qaryada wahalaaku qarya wahalaaku lqaryati aalixati qaryada xun halaageeduna waxay tahay cadaabka oo alla cadaabayo marka waa loo kala qaybinayaa muhlikuuhaa qaryada wanaagsan waaye ow mucadibuuhaana waa kuwii xumaaday waay iyaga oo rabbi subxaanahu watacaala uu halaagayo macna marka sidaas weeyaan culimada qaar badan baa ku tegay siyaaqa markaa de qaryatintanna waa nakiro waaye fii siyaaqi nafyi bay ku jirtaa tacumu ayb minta lafteeduna waa tii marka hadday gasho nakiro haddii ay gasho badanaa marka weliba ayna ku jirto jumla manfiya ay ku jirto waa tii ahaan jirtay silada ama zaa'idada ahaan jirtay middaasna waxa ay gashaa de nakirada ka dambeysa cumuumay keenaysaa dabcan ayb siyaaqu marka waa xoojinayaa tafsiirkaas tafsiir labaadna wuxuu leeyahay wain min qaryatin waxaa lasoo qadarayaa nacti oo macnuhu marka wuxuu noqonayaa wain min qaryatin qarya ma jirto qaryada oo daalimatin daalimad ah oo ilaahay marka dadkeedu ay rabbi dulmiyeen oo ay shirki ku dulmiyeen ma jirto ilaa naxnu innaga ayaa muhlikuhaa kuwii halaagayaan nahay qabla yowmi alqiyaamati qiyaamaha maalinkeeda ka hor ow amase mucadibuuhaa kuwii cadaabayaan nahay qiyaamihii waayo markaa cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag meeshaasna marka waa haddii qaryadan lasoo qadaro wain min qaryatin la yidhaha markaas ay daalimatin lasoo qadaro macnahaas marka taqdiirkaasna aayado badan baa saacidayo xoojinayo oo qur-aanka ka midan ayb si oo ay ka mid tahay qowluhu tacaala wamaa kunaa muhliki lquraa ilaa wa ahluhaa daalimuun ma nihin kuwa qaryo halaago ilaa ehelkooda inay daalimiin yihiin maahane markaasaan halaagaynaa tafsi aayaddaas baa marka tafsiirkan dambena raj yacni xoog u yeelayso labada tafsiir marka haddee laba tafsiir isdiidaya maaha sida horaana aad u macno ballaaran dabcan wa in min qaryatin wamaa min qaryatin qarya ma jirto oo ma ahaanayso ilaa haddii ay jirayso naxnu inaga unbaa muhlikuuhaa kuwii halaagaya ah qabla yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha ka hor ow amase mucadibuuhaa kuwii qaryadaa cadaabayaan nahay cadaaban cadaab cadaabka oo shadiidan adag kaana wuxuu ahaaday daalika kaagaasi masduuran mid lagu la qoray filkitaabi kitaabka dhexdiisa lagu dhigay kitaabkaasna waa looxulmaxfuudka oo wax ka maqan aynan jirin wamaa manacanaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alwaluun wamaa manacanaa nooma diidin an nursila inaan dirno bil aayaati aayaadki inaan soo dirno ilaa an kadaba inuu beeniyey unbaa noo diiday bihaa aayaadka uu beeniyey alwaluuna kuwii hore inay beeniyeen un maahani wa aataynaa waxaanu siinay thamuuda reer thamuud annaaqata hashi ayaan siinay mubsiratan xaal ay tahay midii wax tusayso oo mucjizo rabbi iyo qudrada rabbi bay tusaysaa fa dalamuu way dulmiyeen bihaa aayaadkii bay dulmiyeen oo siday ku dulmiyeenna waa inay faylo gooyeen ay hashii ku xadgudbeen wamaa nursilu ma dirayno bil aayaati aayaadku ilaa takhwiifan cabsigelin darteed maahay wax kale aayaadku ku diri mayno wamaa manacanaadan marka ma an nursilada ka dambayso masder baa laga dhalaalinayaa fii maxalli nasbin wuxuu noqonayaa mafcuul ayuu noqonayaa ayb mafcuul labaad buu noqonayaa ilaa an kadaba antaas dambe ee istihnaha ka dambayso iyo ficilka ka dambeeyana masder baa lagu dhalaalinayaa fii maxalli rafcin isagaa faacil noqonaya marka macnuhuna marka wuxuu noqonayaa wamaa manacanaa irsaala alaayaati ilaa takdiibu lwaliina aayaad iyo mucjizaad inaan soo dirno waxaa noo diidaya un waa dadkii hore wax beeniyey beeninta ummadihii hore ay mucjizaadka beeniyeen baa noo diidayso inaan kuwan gaaladaa adiga kula jooga nebi maxamedow inaan mucjizaad iyo aayaad usoo dirno waxaa noo diidaya kuwii hore beenintooda oo kuwii hore way beeniyeen waan halaagnay ma rabna marka kuwan inaan halaagno oo haddii aan aayaad iyo mucjizaad soo dirno iyaguna waa beeninayaan markay beeniyaanna annagana waa halaagayna sidaa marka inaan la yeelin ayaa alla marka saa uu ugu talagalay marka labadan an midda horena masder baa lagu dhalaalinayaa waa fii maxalli nasbin midda dambena waa fii maxalli rafcin iyadaa faacil noqonayso marka macnuhu waxaa weeyaan wamaa manacanaa nagama celinin oo naga celin maayo an nursila inaan dirno al aayaati bil aayaati aayaadkii inaan dirno aayaadkana waxaa laga wadaa mucjizaadkii ilaa an kadaba ilaa ilaa an kadaba inuu beeniyey unbaa naga celinayso bihaa aayaadka mucjizaadkaasi alwaluuna kuwii hore inay beeniyeen kuwaa horena marka waxaa weeyaan ummadihii hore ee intay mucjizo dalbadeen markii loo keenay ku kufriyeen dabadeedna la xaaqay kuwaas hore takdiibkooda wuxuu naga celinayaa inaan mucjizo kuwaan ula soo degdegno ayb wa aataynaa waxaanu siinay thamuuda reer thamuud annaaqata hashi ayaan siinay oo mucjizo ahaan aan u siinay mubsiratan iyagoo wax tusayso xaal ay tahay mid wax tusayso oo maxay tusaysaa waxay tusaysaa qofkii marka arko qudradii rabbi bay tusaysaa cajaa'ibta ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ka imaanayso ambi nebiga la yimid inuu xaqnimadiisii bay tusaysaa iyadoo sidaa abaan hashi keennay oo soo dirnay fa dalamuu way dulmiyeen bihaa bihaa aayaddii bay dulmiyeen oo hashii bay dulmiyeen sida ay ku dulmiyeenna waxa ay tahay waa inay gowraceen waa inay markaa fayla gooyeen suuratul acraaf aan kusoo marnay iyo suuratu huod facaqaruuha faqaala tamatacuu fii daarikum halaathata ayaam dalika wacdun gayru makduub ayb dulmiga marka ay hasha ku sameeyeen waa caqrigii ay hasha fayla gooyeen wamaa nursilu bil aayaati aayaadkii ma dirayno ilaa takhwiifan unbaan u diraynaa cabsigelin darteed mucjizaadka ma dirayno mana soo bixinayno ilaa takhwiif iyo cabsigelin unbaanu usoo diraynaa oo addoommadan ku cabsi gelinaynaa inay rumeeyaan darteed ayb marka aayadda marka waxaa ku jirta marka ilaahay subxaanahu watacaala ummaddan marka kufaartii quraysheed ee nabiga sal ll slam hortaagnayd inuu wax badan alla subxaanahu watacaala u dul qaadanayay mucjizo inuu lasoo dede iyaga mucjizada in lala soo degdegay rabeen laakiin alla subxaanahu watacaala wuu ka daynayey si aan cadaabka uunan ugu soo degdegin marka ummadihii hore waan halaagnay kuwan marka haddaynan rumaynin marka mucjizo loo soo diro kadib iyaguna waa halaageynaa ayb allana markaa de wuxuu xukumay inuu u korto ummaddaani oo cadaabka uu uga sugto ayb oo aan lagu dadejinin marka waid qulnaa laka ina rabbaka axaata binnaas wadkur xus id waqti qulnaa aan niri laka adiga aan kugu niri ina rabbaka rabbigaa axaada wuu koobay binnaasi dadkiibuu koobay qudratan buu ku koobay awood ayb fahum fii qabdatihi waxay ku jiraan qabdadiisa ilaahay iyo awooddiisay ku dhex jiraan wamaa jacalnaa ma anan yeelin alru'yaa ru'yadii aragtidii allatii ru'yada oo araynaaka aan ku tusinay ilaa fitnatan unbaan ka dhignay imtixaan ayaan linnaasi dadkii uga yeelnay washajarata geediina kama anan yeelin almalcuunata ee la lacnaday ee naxariista alle laga fogeeyey ee almadkuurata lagu sheegay filqur'aani qur-aanka dhexdiisa lagu xusay kama aanan dhigin ilaa fitnatan unbaan iyadana ka dhignay wanukhawifu waan cabsi gelinaynaa hum iyaga famaa yasiiduhum u kordhin maayo cabsigelinteennu ilaa duqyaanan xadgudub oo kabiiran weynin badan unbay u kordhinaysaa wax kale u kordhin mayso laba shay baa marka halkan ilaahay aayaddan uga hadlay shayga koowaad waxa ay tahay ilaalin alle nebigiisa u ballan qaaday inuu ilaalinayo ou ka ilaalinayo makriga quraysh inuu ka ilaalinayo ayaa alla subxaanahu watacaala nebigiisa uu ku qalbiga uu ugu qaboojinayaa sidaas ayaana marka uu u ballan qaadayaa iyo laba arrimoodoo ka dambaysa oo ah ru'yadii nebiga la tusay baytalmaqdis ilaa iyo malakuutu samaawaat cirka iyo la geeyey aragtida labadiisa indhood alla ou tusay nebigiisa imtixaan buu ilaahay dadka uga dhigay leanna inuu intuu habeenkii iyaga la baryey habeennimo la dheelmiyey subaxdiina la soo celiyeyoo meeshii uu ku bariyey kasoo kacay ee intaasoo meel baan isku maray yidhi dad badan baa marka kuwa gaala ana gaalnimadooda waa ugu sii siyaaday oo markuu nebigu sidaa yidhi sal ll slam bay wax far way farxeen iyagoo marka dhahayo arka waxaan sheegi jirnay beenlow inuu yahay majnuun inuu yahay bal eega waa kana wuxuu leeyahay baytalmaqdis baan xalay gudaheeda tegay samadii baan tegay sidaa buu dhahayaayo bal fiiriya arrintaa dabcan caqliga bani aadamka iyo caadada sida ay tahay arrin caadada ka weyn waayo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa kama weyna nebigiisana in uu siiyo arrin lagula yaaba ma aha leanna ilaahay nebigiisa salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu ugu talagalay marka yacnii wax basharkii aan laga rabin baa isaga laga rabay oo ah inuu risaalo xag alle kala yimaado gutana wax badan baa marka isaga lagu taageerayaa waxyaaba innaga agteenna marka ay dhici karto yacnii suuragal aan noo ahayn yaa isaga suuragal ahoo mucjizo ahaan ilaahay u siinayaa subxaanahu watacaala mucjizaadkaas unbayna middaa ka mid ahayd shayga kale waxay tahay haddana waxay maqleen kufaaru quraysh nebiga oo qur-aanka dhexdiisa ku sheegayo shajaratu zaquum geed la yiraahdo fii suurati saafaad ayuu alla ku tilmaamay iyo suurado fara badan ee alla uu yidhi innahaa shajaratun takhruju fii asli ljaxiim waa geed ka baxayso jaxiimo salkeeda markaasay isku yeerteen oo waxay yidhaahdeen bal fiiriya beenta meeshuu haddana ka gaaray geed bu min dabiicati naar waxay tahay inay geedaha jejebiso oy cunto isagiina wuxuu leeyahay geed baa dab ku baxayo yaa arkay bay dhaheen geed dab ku baxay iyadana marka shajarada waxaa qur-aanka loogu sheegay in iyaga lagu imtixaano waay qudrada rabbina waxba kuma aha geed inuu dab ka dhex baxo ayb oo iyaga laftooda yacni si kale marka loo fiiriyo geed qoyan oo cagaaran ayaa inta laysku garaaco isagii ayaa dab iyo naar ka ayaa laga dhalinayaa aladii jacala lakum min ashajari alakhdari naaran faidaa antum minhu tuuqiduun qudrada alla marka iyaga waxbay arkayaan ma ku tadaburayaan mana fiirinayaan ee labadaa arrimoodba marka qur-aanka dhexdiisa waxaa loo geliyey ru'yadanna nebiga loo tusay shajaratu zaquumna ilaahay qur-aanka uu ugu sheegay imtixaan in dadkaa marka lagu imtixaano ayib marka aayaddan marka macaanida waaweyn bay wadataa marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qulnaa laka aanu kugu niri adiga qulnaa aanu niri laka adiga aan kugu niri ina rabbaka rabbigaa axaata wuu koobay binnaasi dadkiibuu koobay muxuu ku koobayna qudratan xagga awoodda fahum fii qabdatihi isaga qabdadiisa iyo gacantiisaay ku jiraan laa yaqdiruuna cala alkhuruuji min mashii'atihi wuxuu isaga doonay kama bixi karaan ayb wanaxnu maanicuuka minhum annagaana kaa celinayna mar hadday gacanteenna ku jiraan aynan ka bixi karin innagaa kaa celinayna ayb wamaa jacalnaa ma yeelin alru'yaa ru'ya aragtidii kama aanan yeelin allatii aragtida oo araynaaka aanu ku tusnay adiga ilaa fitnatan unbaan ka yeelnay oon ka dhignay linnaasi dadkaan uga dhignay ayb ru'yadaasi marka tafsiirka ugu fiican uguna xoog badan waxay tahay ru'yaa caynin inay tahay wixii aad soo aragtay habeenkii israha iyo micraajka tafsiir kalea marka isaga wuxuu leeyahay ru'yada waxaa laga wadaa nebiga riyo uu ku riyooday oo ahayd inuu maka gelayo isagoo maka gelayo uu ku riyooday laqad sadaqa allahu rasuulahu ru'ya bilxaqi latadkhuluna almasjid alxaraama in shaa allahu aaminiina muxalliqiin tafsiir baa sidaa dhahayo laakiin tafsiirkaas suuradda iyo siyaaqan ma ku xoog badna ayb mid saddexaad baa wuxuu leeyahay ru'yada waxaa laga wadaa ru'yo iyo riyo nebiga la tusay mimbarkiisa oo ay korayaan yacni reer bani fulaan oo loo jeedo marka reer bani umaya oo nebiga mimbarkiisa fuulayo ayuu arkay arrintaabuu aad uga xumaaday bay leeyihiin kadibna nebiga isagoo qoslaayaba lama arkin laakiin kaasi waa qiso marka ama xadiid marfuuca oo daciif ah weeyaan cabdulmuhaymin ibni cabaas ibni sahl ibni sacdin isaaciidiy ninkaasaa ku jira waana daciif ninkaas culimada marka culamaa ul athar wanaqlina waxay yidhaahdeen qisada xadiidkaasi marka ma ansixinoo xadiid daciif ah ayb marka aayadda iyo siyaaqa suuradda iyo marka la fiiriyana israha iyo micraajka wixii nebigu uu ku arkay waay waxaa laga hadlaya washajarata wamaa jacalnaa kama dhigin ashajarata geedii almalcuunata ee la lacnaday ilaana geeddaasi geed naxariis agtaal maaha ilaahay naxariistiisa waa laga fogeeyey ee ilaahay wuxuu uga aargoosanayaaba dadka mujrimiinta ah wamaa jacalnaa kama anan dhigin ashajarata geedda almalcuunata la lacnaday oo naxariista alle laga fogeeyey fi lqur'aani almadkuurata ee la sheegay fil qur'aani qur-aanka dhexdiisa lagu sheegay kama aanan dhigin iyadana ilaa fitnatan linnaasi dadkaan imtixaan un uga dhignay ayb sida ay fitnada ku tahayna laba macno mid waa kii aan sheegay oo ahaa inay yidhaahdeen see geed uga baxaysaa dab naar qiiqaysa see geed uga baxayaa ta labaadna waxay tahay cabdullaahi ibnu zabacra ayaa wuxuu yidhi ina muxamadan muxamed yukhawifunaa waa nacabsi gelinaya bizaquumi zaquum buu nagu cabsi gelinayaa walaa nacrifu zaquuma ila zubda watamra zaquumna annagu wax kale uma naqaano yidhi haddaan carab nahay timirta iyo marka burcadka caanaha yacni labeenta caanaha iyo timirta marka laysku xasho oo laysku qaso ayaan u naqaanaa buu yidhi annaga zaquum waxaas wax layskugu goodiya miya marka waaba wax la cune wa qaala abu jahlin abu jahl baa marka wuxuu yidhi yaa jaariya tacaalay kaalay buu yidhi fazaqimiina noo soo samay buu yidhi zaquumkaas fa aatat bitamri wazubdi bay la timid markaa markaasuu wuxuu yidhi yaa qowmi tazaqamuu faina hada mima yukhawifukum bihi muxamadun iska cuna buu yidhi waxaanuu moxamed idinku cabsi gelinayaay waa imtixaan marka fidnaa looga dhigayaa isagii naa ayb waxaas marka gaalnimuu kusii ziyaadsanayaa jees-jeeskaa nebiga uu ku jees-jeesayo marka dambena marka de meel xun buu ku dam ayuu ku waa kii ku dambeeyey labadaas qaab ayay shajaratu zaquum fidno ugu noqotay dadkii wanukhawifuhum waa cabsigelinaynaa famaa yasiiduhum u kordhin maayo takhwifunaa cabsigelinteenna iyaahum ayaga aan cabsigelinayno ilaa tuqyaanan unbuu u kordhinayaa xadgudub xadgudubka oo kabiiran aad iyo aada u weynin badan waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa qaala a asjudu liman khalaqta tiina wadkur xus id waqti qulnaa aan niri lilmalaa'ikati malaa'igtii aan ku dhahnay usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa ibliis maahane qaala wuxuu yidhi ibliis a asjudu ma sujuudayaa liman miyaan u sujuudayaa axad khalaqta aada abuurtay hu isaga axadkaasi iinan xaal uu yahay dhoobo isagoo ah aada abuurtay ayb halkan marka qisadii markaa markii iyaga xadgudubkooda iyo allah subxaanahu watacaala uu ka warramay iyo sida ay markaa ugu fidnoobeen waxaa ilaahay subxaanahu watacaala imtixaanka u keenay say iyagu ugu dhaceen oo ay markaa yacni gaalnimo ugu siyaadsadeen markii allah uu soo tilmaamay buu ibliis iyo cadaawadiisa uu tilmaamayaayo nimankaasi inay ibliis raaceen ayuu sheegayaa alleh marka ilaahay wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qulnaa lilmalaa'ikati malaa'igtii aanu ku dhahnay usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliisa laakiin ibliis ma sujuudin qaala wuxuu yidhi ibliis a asjudu ma sujuudayaa liman miyaan u sujuudayaa axad khalaqta aada abuurtay marka man dabcan waa ismi mawsuul waaye khalaqtana waa jumladii silada ahayd waaye caa-idku marka waa maxduuf oo liman khalaqta hu waaye marka axad aada adiga abuurtay ood uuntay diinan marka waxaa ku bannaan marka in la xaaleeyo oo hu-daas caa-idka laga xaaleeyo oo la yidhaha liman axad khalaqta aada abuurtay hu isaga diinan isagoo dhooba ah aada abuurtay waxaa kaloo bannaan marka diinan min diininba in layska yidhaahdo macnuhu marka uu noqdo a asjudu ma sujuudayaa buu yidhi liman miyaan u sujuudayaa khalaqta aada abuurtay diinan min diinin aada ka abuurtay dhoobadii aa ka samaysay ayb sidaa marka in la yeelana waa bannaan tahay limanta lafteeda in looga dhigo saaxiibulxaalka laga dhigana waa suuragal iyada lafteeda markaana marka asjududa ayaa marka wuxu ay ku wada tacalluqayaan ayb qa marka ibliis waxa ku dhacay marka waxay tahay isla weynin iyo kibir buu marka ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa uu ku dayacay ugana tegay marar badanna waa soo marno suuratulbaqara iyo suuratulacraaf iyo suuratulxijriba waa kusoo marnay qisadiisa iyadoo dheer qaala wuxuu yidhi alle ara- qaala wuxuu yidhi ibliis ara-aytaka bal ii waran rabbiyow haadaa kan aladii kanday karamta aada maamuustay calaya aniga korkayga aada ku maamuustay bal ii sheeg lima karamtahu calaya maxaad igaga maamuustay aniga korkayga ood igaga fadishay lain akhartanii lawallaahi yo in akhartanii haddaad dib ii dhigta ilaa yowmi lqiyaamati qiyaamaha maalinkiisa intii ka ah la axtanikanna salgooye oo salgooye duriyatahu isaga ubadkiisa iyo faraciisa waan salgooynayaa bil idlaali baadiyeyn ayaan ku salgooynayaa ilaa qaliilan wax yar maahane ayb meeshaa marka qaala ara-aytaka hada aladii karamta calaya ara-aytada badanaa marka laba mafcuulay qaadanaysaa markay laba mafcuul qaadatana midka labaad sida badan istifhaamaa ku jiro oo hamsatu istifhaam iyo waxbaa ayuu ku tacalluqayaa ayuu ku xirmayaa tarkiibka marka aayaddu wuxuu noqonayaa qaala marka istifhaamkaas mafcuulka labaad dhacaya hadda waa muqadar waa in lasoo qadaraa qaala wuxuu yidhi ibliis ara-aytaka bal igaga warranoo ii sheeg rabbiyow haadaa kan ii sheeg alladii kanday karamta aada fadishay ood dheeraad siisay calaya aniga korkayga aada ku yacni dheeraad aada ka siisay bal ii sheeg lima karamtahu calaya maxaad igaga maamuustay maxaad iiga sara marisay ood igaga fadishay bal taa iiga warrama oo ii sheeg mafcuulkii labaad marka lima karamtahu calaya ayuu noqonayaa ayb la in akhartanii lawallaahi yo in akhartanii haddii aada dib idhi aada dib ii dhigto ilaa yowmi lqiyaamati maalinta qiyaamaha intii ka ah aada dib ii dhigto la axtanikanna lawallaahi la axtanikanna waan sal goynayaa oo sal goynayaa yacni la axtanikanna ay la astasilanna waay ixtanaka fulaanun xal hebel yacnii wuxuu jirid gooyey maa cinda fulaanin waxaa hebel agtiisa ahaaday markaad nin maalkii ou lahaa kulligiis ka wada qaado xooggii ou lahaa markaad kulli xaggaaga soo mariso yaa waxaa la yidhaha ninkaasi waa la salgooyey nacam wax dambe looma reebin nacam ayb marka la axtanikanna ay la astasilanna ayb macnuhu saasuu u dhacayaa marka nacam ama la astawliyanahum waan qabsanayaa waa iyaga dhan leanna qof qolo markay qolo ku duusho marka ay waa qabsatay la dhahaya waa goormo waa marka ay waxoodao dhan qaadato waxay tabar hayeen iyo xoog ay hayeen markay xaggooda mariyaan marka ibliis waa dhaaranayaayo wuxuu leeyahay lawallaahi la axtanikanna waan qabsanayaa oo qabsanayaa amase la axtanikanna waan sal goynayaa duriyatahu kan duriyadiisa aadam midkan aada iga fadishay faraciisa iyo duriyadiisa walee salgooyey oo salgooyey ilaa qaliilan wax yar maahani marka sidan uu dhahayo waa malaynayay isaga ilaahay marka wuxuu tilmaamay maladiisu inuu ka dhabeeyey walaqad sadaqa calayhim ibliisu danahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin allah ba yidhi marka waa ka dhabeeyey ibliis maladiisii ayb ilaa qaliilantaa kuwaa yarka ahna waa kuwa ilaahay subxaanahu watacaala de uu dhahayo ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan oo aaya suuradda noogu imaanayso addoommadeyda wax xujo iyo awood korkooda kuma yeelanaysid ayb qofku marka inuu addoon rabbi noqdo waayo marka saa ku dadaalay qaala wuxuu yidhi alle idhab tag ibliisow faman axadkii tabicaka adiga ku raaco faman qof qofkii tabicaka ku raacay adiga minhum xaal ou iyaga ka mid yahay fa ina jahannama jahannamo jazaa-ukum abaalmarintiina waay jazaa-an xaal ay tahay abaalmarin taas oo mo abaalmarinta oo mawfuuran la dhammaystiray wastafziz fududay oo kici yacni fududayso man axadkii istadacta aada karto ood awooddo minhum xaal ou iyaga ka mid yahay bisawtika codkaaga ku fududayso wa ajlib ku qayli calayhim iyaga korkooda bikhaylika fardahaaga ugu qaysho oo yacni ciidankaaga fardoolayda ugu qayli oo ku kici wa rajilika lugleydaada markaa ku kici oo ku fududayso washaarik la wadaag hum iyaga fil amwaali maalyaalka la wadaag wal owlaadi ilmaha la yeelo oo la wadaag wacid wacidhum wacid u yaboo hum iyaga u yaboo oo yididiila iyo waxaa ugu ballanqaad wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaan u yaboohi maayo ilaa guruuran dhalanteed iyo kada iyo been unbuu u yaboohayaa ina cibaadii addoomadayda laysa laka adiga kuguma sugnaanin calayhim iyaga korkooda suldaanun wax awood ah kuguma sugnaanin wakafaa birabbika rabbigaabaa ku filan wakiilan kula tala saarto ayb aayadahana markaad ibliis iyo qaabka wax ku dhumiya waay qaala alla wuxuu yidhi idhab tag ibliisow faman axadkii qofkii tabicaka ku raaca adiga minhum xaal uu ka mid yahay duriyadii aadam faina jahannama jahannama jazaa-ukum abaalmarintiina way jazaa-an xaal ay tahay abaalmarin jazaa-antan waa la xaalayn karaa waxaa kaloo ku bannaan jazaa-anta mafcuul mutlaq in laga dhigo lagu nasbiyo sidaa oo markaa la yidhaahdo tujzawna waa la idin abaal marinayaa ama yujzawna waa la abaal marinayaa jazaa-an abaalmarin saana waa la dhihi karaa abaalmarinta oo mawfuuran dhammaystiran ismi mafcuul laga laqbeeyo waafiran oo ismu faacilna waa laga laqbeyn karaa laakiin mawfuurantaa fiican abaalmarin marka aan la nuqsaaminaynin ee dhammaystiran ayaa jahanamo ay u noqonaysaa kuwii adiga ku raaco ayb wastafziz istifzaazku marka waxa ay tahay yacni wastafziz fududay oo fududay marka macnuhu waxay tahay qofka markii la fududeeyo oo sida wax looga dhaadhicinayo wax kasta laga dejiyo qofkaasi hore unbuu u buubayaa marka waa ordi karaa ayb marka macnuhu waxay tahay ibliis baa marka waxaa la leeyahay dadkan fududee si macsida marka ay u karaan wastafsiis fududee si ay markaa macsidii u karaan ilaa macsidu qofku inuu awoodo ama uu karo waa in marka nashaad iyo fudayd iyo waxaayna u hayo waay ibliis baa marka waxaa laleeyahay dadkan adiga horta fududay rarka iyo culayska intaad ka degsato hadhow buubsa marka wado si allaale sidaa doonta ka yeel ayb amarkan aayadahan ku jira wastafsiis iyo waajlib iyo washaarik iyo kulligood waxaa weeyaan waa amru tahdiid ibliis isaga laftiisa waa lagu guulguulayaa arrintan oo waxaad sidaas yeel waa arki doontaa waxa kaa raaco ayb wastafsiis fududayso man qofkii istadacta aada karto ood awoodid minhum xaal ou iyaga ka mid yahay maxuu ku fudu maxaad ku fududaysanaysaa bisawtika codkaaga codkan laba tafsiir baa lagu fasiraayo mujaahid wuxuu yidhaahdaa bilahwi waalghinaa dheesha iyo heesta nacam dheel iyo hees dadkan ku kaxayso maantana yacni waad arkaysaa ibliis waxa uu dadka ku kaxaysta waxa ugu badan waa dheel iyo hees unbis nacam bani aadamkii marka jeebkiisu xoogaa ay wax soo galaan xoogaa yar marku barwaaqo yar helo xoogaa nabadgelyoa marku helo waa dhaantaynayaa markaa nacam tumasho iyo marka wuxuu gelayaa iyo dhaanto iyo waxaas nacam waadna ogtihiinoo dhaantadii iyo ciyaarihii hadda aad in loo buunbuuninayo nacam waxyaabahaas oo dadka qaarkood ayba u qabanayaan usbuuca dhaqanka iyo maa la yidhaahdaa usbuuca dhaqanka ayaa la qabanayaa markaasa maxaa lagu bara maxaa lagu soo bandhigay hiddaheenni iyo dhaqankeenni waa maxay dhaanto nacam dhaantada la ciyaaro wax lahwi a miyaanay ahayn rag iyo dumarkan isku yacni un markaa isla ciyaarayo oo waxaa yacni ku kacayo samaynayo waa dadkeennii horeo jahli u geeyo shaydaan uu ka qaalib noqday waayo waa in la soo celiyaa iyaga oo la yidhaha war muslim baad tihiin islaamnimadana waxaan ma ogola taas sharafaad ku yeelanaysaane saas ku dadaala laakiin maanta dadkii waxay noqdeen markii ummaddu xoogaa inay ilbaxdaba ay ahayd yaa waxaad moodaa marka wax allaale waxa xun ee dhaqanka ku saabsan waa la buunbuunina waxa fiican ee dhaqanka ku saabsanna waa lala dagaalamaa ma arrintaa miyaydnan la yaabin idinku ayb dhaqankeennii soomaaliga ee xishoodka ku dhisnaa iyo yacni kala dambeynta iyo ismaqalka ku dhisnaa waa la baabi'ina dagaalaa lagula jiraa oo waxaa laleeyahay gabadhu marka siday rabtaha iskaga socoto waxaan yacni istixgelin iyo waxaasoo dhan guur lagala tashto waalid iyo bannaanka in la dhigo ayb amase xataa yacni wixii xishoodkiiba ahaan jiray in bannaanka la dhiga kaa waa lala dagaalamaya ammaanada iyo xayaha iyo sariigta iyo waa lala dagaalamaya qeybtii marka xumaanta ahaydna waa la wadaa waxaan marka waa hawl shaydaan inay tahay waa caddahay nacam hawshaas shaydaanna marka dee hay-ado iyo ummado iyo dad lacag lahaa lacaga ku bixiya nacam ayaga laftooda shaydaankaas bay u raran yihiin hadday is og yihiin iyo haddaanay is ogeynba meeshaas marka waxaa ku jiro bisawtika macnahaas mujaahid baa ku macneeyey macno labaad bisawtika waxaa loo jeedaa biducaa'ika iyaahum ilaa daacatika dadka yacni codkaaga kusoo jiido macnuhu waxay tahay waxaad ugu yeertaa adiga daacadaada inay ku adeecaan rabbina ka tagaan ayb midaasna hadda iyadu waxay tahay suuratul ancaam baan kusoo marno walitasqaa ilayhi afidat aladiina laa yuuminuuna biاlaakhira ayb oo marka wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwan shayaadiina alinsi waاljini yuuxii bacduhm ilaa bacdi zukrufa alqowli guruuraa hadal macaan in la samaysto yani miidyaha muxuu ka shaqeeyaa hadda miidyahan hadda miidyaha hadda jira ee yani ama warfaafintan hadda jirta akarkeeda maxay u adeegeysaa shaydaan daacadii unbay u adeegeysaa ama dadkii cayaar xaggeed inay u jeediso ama hees u jeediso ama maalayacni ay ku jeediso wixii danta u ahaana ay ka leexisa ayb waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan hadal macaana lagu qurxiyaa ama journaal ha lagu qoro ama bog meel wax laga akrista ha lagu qoro ama raadiya ha laga daayo ama t v ha laga daayo waxaas oo dhan waxaa weeyaan un baabkaas bay ku guda jiraan ayb waajlib calayhim waajlib qayli calayhim iyaga dushooda ugu qayli bikhaylika ciidankaaga fardoolayda ah warajilika iyo kuwaada lugleyda ah yani shaydaankii waxaa laleeyahay ciidankaaga kuwa fardoolayda iyo kuwa lugleyda intaba ku kici dadkan oo yacni ku qayli ayb waajlib calayhim wasix calayhim waayo waxaa la yidhaahdaa ajlaba fulaanun ilaa fulaanin ijlaaban hebel hebel buu ku qayliyey waa kiciyey nacam xoolaha marka la rabo in la socodsiiyo ama la orodsiiyo waa lagu qayliyaa nacam geel jiraha markuu geela rabo inuu xoog u kaxeeyo uu orodsiiyo marka waa ka sawd iyo waxbuu sameynayaa sawdkaasi marka xooluhu waa ku ordayaan marka nacam dadkii marka waxaa laleeyahay shaydaanow buubso oo waxaad ku buubsataa qayladaada iyo yacni waxaad ugu qaylinaysid marka waajlib qayli calayhim iyaga korkooda biqaylika ciidankaaga fardoolayda ugu qayli wa rajilika lugleydaada ugu qayli wa shaarig la wadaag hum iyaga fil amwaali maalyaalka la wadaag wal owlaadi ilmahana la wadaag maalka see loola wadaagayaa ibliis maalka wadaagidda uu la wadaagayo dhowr macnaa ku jirto mid waxa ay tahay meel aan xalaal ahayn inuu kasoo shaqeeyo qofkii meel aan wanaagsanaynna uu ku bixiyo taas waa macno ayb macnaha labaad waxa uu yahay wixii ay ma iyaga maalkooda inay qaarkood iska xarimaan daacatan liibliis iyagoo ibliis ku adeecayo waa soo marno maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaam walakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadib suurat lancaamna wax badanaan kusoo marnay ayb meeshaas marka waa iyadana waa macno oo qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin waxaramuu maa razaqahum allahu iftiraan cala allah macno saddexaadna wuxuu leeyahay mushrikiinta waxa ay aalihadooda u gowrici jireen xoolahaas ay khasaarinayaan oo aalihadooda u gowracayaan shaydaan unbaa la wadaagay markaa shaydaan xoolahoodiiba uu la yeelana haddaad maal xaaraama shaqaysato meel xaaraana maalka ku bixiso shaydaan baa kula wadaago maalkaas haddii aada xoolo ilaahay kuu xallile iska xarinto waa ka caagannahay iyo baabkaas aada daldashana shaydaan baad wax kula leh isagana macan haddii dhinac kale midda saddexaadna waxa ay tahay inaad marka xoolahaagii u gowracdo jinni iyo wax lamida iyada lafteeda marka waa xoolo shaydaan u ayib saddexdaa macnaa washaarikhum fil amwaali ku jirta wal owlaadi ilmihiina la wadaag ilmaha la wadaagidoodana saddex macnaa iyadana ku jirto waxa ay tahay midda hore waa zinada shaydaan inuu ilmo kula yeeshaa waa maxay inaad zinaysato walciyaadu billahi cunugii marka aada zina ku dhasho shaydaan baa kula leh isaga kula wadaago nudfadaas xaaraanta ah ayuu ka dhalanayaa cunugaasi waa awlaadu zina marka macnaha labaad waxa uu leeyahay waa wa'dulbanaat ilmaha sida uu ula wadaagayo waa inay gabdhaha nolol duugaan gabdhihii inay nolosha ku aasaan iyadana waa soo marnay ayb midda kale saddexaad macnaha saddexaad waxa ay tahay gaalo in ilmaha laga dhigo cunug baad dhalaysaa adiga dhabarkaagu kasoo go-ay hooyadii yacni ayuu kasoo baxay asbaab marka waxaa la qaadanayaa ilmuhu ay gaalo ku noqdaan leanna nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi maa min mawluudin ilaa wayuladu cala alfitrati mid la dhalaa ma jiro ilaa fitra lagu dhalaa xaqi inuu aqbali karo ayaa lagu dhalayaa ilaahay baa gelinayo fa abawaahu yuhawidaanihi labadii dhalay baa yahuudi ka dhigayo ow yunasiraanihi ama nasraani bay ka dhigayaan ow yumajisaanihi ilmaha marka waxa halleeyo oo diinta iyo caqiidada ka halleeyo waa dadka waxay ku shubaan waay ee markay dhalanayaan ayagoo nadiifay dhalanayaan ow yumaslimaanihi lama dhihin muslinay ka dhigaan lama dhihin muslimnimada waaba u diyaarsan yahin ee yacni gaalnimadiibaa marka waxaa sababay waalid ilmihiibuu marka iyagoo yaryar buu gaal isaga dhiibayaan ayb waxyaabaha aadka u badan waxaa ka mid a ilmo yaryar oo yacni gaalo meelaha intay ka timaado ilmo yaryar la siinayo wata la dhahayo cunugaan haddii laga hadloo la yiraahdo war sidaan ma fiicno waxaan ma wanaagsan oo dadkii qaraabadii ilmaha iyo lala hadlana war ilmahan mustaqbalay rabaan adiga maa cunto u hayaa lagu leeyahay cunugii marka gaal baa loo dhiibay isagoo hal sano jir laba jir ah cunugaasi marka noloshaa lagu duugay inta kawaan la geeyey la gowracay iyo taasaa ka daran leanna dab uunan weligiis ka bixina adiga sabab ugu noqotay waana iska fududaysanaa arrintaa iyadaa ta kale dadka imaan dadka laftooda yacni meelaha laga dhoofo iyo meelaha laga baxo dadka maamulo ilaahay waa soo joojinayaa iyagana iyagana leanna maxaa yeeley cunugan la waday soomaaliga ee muslimka ah ee marka aan waxba kala aqoonina hal sano jirka ama laba jirka gaalku wado haddii aan la dhihin war xaggee u wadaa yaa kuu dhiibay aan la dhihin oon laga celinin ninkaa isaguna ogow dembiga inuusan waxba kulahayn iyownan isu arkin iyaga laftooda kuwan laftooda yacni mas-uuliyadda iyo waxaa markaa yacni sheeganaya laftoodana waxyaabaha marka aakhiradooda sii kasii fogeynayay ka mid noqonaysaa ayb ta kale qofkan imaanayo taari waxa uu yahay lama yaqaana aktharka dadka ilmaha yaryar raadiyo oo meelahan usoo raadiyo oo adhabshanka iyo waxyaabaha raadiyana waxay u badan yihiin dad foolxumo yaqaano waxyaabaha yacni falfalxumada ilmaha lagu sameeyo dadka yaqaano waay meesha ay joogaan waxaa laga yaabaa falfalxumada ilmaha yaryarka oo kale inaan laga ogolayn laakiin markuu meelaha ka wato waxuu rabo ku sameynaya waxyaabahaas marka qofku in dadkii marka dadka mas-uuliyada leh waalid ah ee ummaddan yacni culimo ah ee leh yacni dadka iyaga laftooda mas-uuliyaddii markaa awooddii gacanta ku haysto kulligood waxaa laga rabaa arrimahaas inay u fakeraan kana dadaalaan maxaa yeeley haddii kale waa ilmo shaydaan la siinayo hadhowna dhibkiisa berri adow kugu soo noqonaya ogow fi dunya waalaakhira ayb iyada lafteeda waxaan waxba dhaamin ilmo yaryaroo s shan toban jir iyo labiyo toban jir iyo la diraayo oo kac la leeyahay dhul gaale aad cunug toban jir ama labiyo toban jir ama shan iyo toban jir wax lamida ah ee markaad yacni orod bax dhul gaale aad tiraahdid maxaa ka dambeeya marka haddii markaa inta la qaldo caqaa-idkii laga dhumiyo meelaha looga dhumiyana iskoolaadka ugu badan cunug yar marka loo geeyo mutafalsif yacni nin falsafad badan oo ibliis meel taagan marka loo geeya maxaad u malaynaya caqiidadiisuu ka dhuminaya marka diinta waxa ugu muhiimsan oon haysano waay waa waxa ugu muhiimsan oon haysano waay xataa haddii iyada inta la weyn lahaa qofka inuu iska dhintaa fiican cunugga hadduu kaa dhinto baahi kaaga dhinto waad duugi kartaa laakiin marka uu isagoo nool gaal yahay musiibo ka xun ma laha ilaahan ka magangalna ayb wacidhum u yaboo wamaa yaciduhum shaydaanu shaydaan u yaboohi maayo ilaa guruuran dhalanteed iyo been unbuu u yaboohayaa dhalanteedkaasna meeshuu kusoo dhammaanayo suuratu ibraahim baan kusoo marnay wa qaala shaydaanu lamaa qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum wamaa kana lii calaykum min sulطaani ila an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ayb ballanqaadkiisiina halkaabuu ku dhammaanayaa ina cibaadiyi addoommadayda laysa laka kuguma ahaanin kuguma sugnaanin calayhim iyaga korkooda suldaanun wax xujo ah iyo awood ah dushooda kuguma sugnaaninoo kuma lihid wa kafaa birabbika rabbigaabaa ku filan wakiilan ay xaafidan mid la tala saarto isaga alla ku filan rabbukum aladii yusjii lakum lfulka halkanna qudradii rabbi subxaanahu watacaala buu ilaahay uga warramaya halkan rabbukum rabbigiin alladii rabbigii weeyaan yusjii kaxaynayay lakum idinka idin kaxaynayay alfulka doonida idin kaxaynayay fi lbaxri badda dhexdeeda idinku kaxaynayay litabtaguu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiisa inaad raadisaan inahu alle kaana wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariis badan bikum idinka idin naxariis badan waidaa haddii massakum uu idin taabto adduru dhib hadduu idin taabto fi lbaxri badda dhexdeeda uu idinku taabto dhib dalla wuu dhumayaa ou man axad tadcuuna aada tuugaysaan ilaa iyaahu isaga maaha cid kale way dhumaysaa oo waa idinka dhumaysaayo waa idinka tegayaan dihnigiinu way ka baxayaan falamaa markii najaakum uu idin koriyo alleh ila alberi beriga markuu idiin soo koriyo acradtum waad jeesanaysaan can itawxiidi baad ka jeesanaysaan wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday kafuuran mid kufrin badan alla wuxuu leeyahay rabbukum rabbigiin alladii allihii weeyaan yusjii socodsiinayo lakum idinka idiin socodsiinayo ayb yusjii marka yacni waa kaxayn waa idiin kaxaynaya ayb rabbukum rabbigiin aladi alladii allihii weeyaan yusjii kaxaynaya lakum idinka idiin kaxaynayo alfulka doonta idiin kaxaynayo filbaxri badda dhexdeeda idinku kaxaynayo oo doontaasi marka doon la kaxaynayo orod ku socoto waayo laakiin markaad adiga fiirinayso inaynan soconin baad u malaynaysaa berriga markaa ka eegeysa laakiin aad bay badda u jeexaysaa muxuu ku socodsiinayaa alle wuxuu ku socodsiinayaa dabayl macaan oo qabowbu oo yacni jilicsan ayuu alle doontaa badda uu ugu socodsiinayaa allaha allahaas baa awood iska leh oo yacni dabayshana isagaa abuuray dooni baddaa isagaa abuuray lagu socdo doonidaana dariiqaas isagaa u jeexay ayb waa qudro aad u weyn oo yacni rabbi leeyahay oo uu qur-aanka nagu tusayo ayb litabtaguu inaad raadisaan min fadlihi ilaahay fadligiisa inaad raadisaan oo fadliga alla wax kamida inaad raadisaan baddaasi marka waxbaa laga raadiyaa mid wuxuu ka raadsanayaa jawaahir mid wuxuu ka raadsanayaa ganacsigiibuu xagga xagga ugu kala rogayaa mid wuxuu cuno buu ka raadinayaayo malay waxbaa ku jira wamaa ilaa dalika inahu alla kaana wuxuu ahaaday raxiiman mid naxariisasho badan bikum idinka idin naxariis badan waidaa masakum duru waidaa haddii masakum ou idin taabto adduru dhib hadduu idin taabto filbaxri badda dhexdeeda haddii dhib idinku taabto dhibku waa duufaan inay idinku kacdo hirkii inuu markaa yacni aada idinkugu weynaado dushiina intuu ku weynaado ee mawjadu idin wareeriso dabayshii inay marka siday u socotay maahane si kala aado ayb dhib haddii uu idin taabto idin asiibo filbaxri badda dhexdeeda dalla waxaa dhumayo ay qaaba cankum xaggiina waxaa ka maqnaanaya waay man baa ka maqnaanaya tadcuuna aada tuugaysaan oo tuugtaan axadka aada caabudaan oo dadka aada bar kuwa aada baryaysaan way idinka dhumayaan ilaa iyaahu alla maahane marka ilaa iyaahuda waxayna tusaysaa nimankan kufaaru quraysh ilaahayna way caabudi jireen qeyrkiisna waa caabudi jireen marka waxaa la leeyahay marka aada badda gashaan oo duufaani idinku kacdo intii kale waa idinka dhumayaan markaas macana maskaxdiinii waa ka baxayaan waana idinka maqnaanayaan marka laga reebo allaha awooda badan ilaa iyaahu iyaga marka de ilaahay iyo keyrkii bay isla caabudi jireen mar hadday isla caabudi jireen alla iyo keyrkiina ee allah marka dihnigooda kusoo haraya markaas wixii kaleo dhan waa tegayaan waa ka baxayaan leanna markaasi dheeldheel lama ma taalno dhab baa taalno dalla waxaa dhumaya man baa dhumaya tadcuuna aada caabudaysaan idinku ilaa iyaahu alla isaga maahani allah maahan falamaa markii najaakum uu idin koriyo alleh ilalberi beriga markuu idiin soo koriyo uu idiin soo badbaadiyo acradtum waad jeesanaysaan cani tawxiidi baa ka jeesanaysaan wa kaana alinsaanu insaanku wuxuu ahaaday kafuuran mid kufrin badan aayaddan marka macnaha ay tilmaamayso waxaaba kusoo hanuunay cikrimatu bnu abi jahl radia allahu canhu markii nebigu maka furtay cikrima wuxuu galay dad cararay oo doon intay raaceen badda intay carareen buu badda tegay baddii buu doon ka raacay isagoo yeman iyo dhulkaa inuu u baxsada rabo doontii baa markaa ciirciirtay markay doontii badda ay ku ciirciirtay dad badan bay isla socdeene markaas bay waxay yidhaahdeen nin walbaa marka waxaa ka dhumay wixii marka uu caabudi jiray markaa ayay waxay yidhaahdeen doontii markay saa ugu ciirciirtay bay dhaheen laa yuqni cankum idin deeqi maayo waxba idin tari maayo ilaa an tadcu llaha inaad ilaahay barisaan maahane waxdahu keligiis inaad tuugtaan maahane meeshaan cid kale oo idinka badbaadin kartaa ma jirto markaasuu cikrima waxa uu yidhi wallaahi in kaana laa yanfacu fi lbaxri gayruhu haddii badda isaga keyrkii ounan waxba ku anfacaynin isaga keyrkiis badda dhexdeeda haddaanu waxba ku anfacaynin fainahu laa yanfacu fi lbari gayruhu eyrkii marka berigana ku anfici maayo cidaan isaga ahayn wax mar haddii badda keligii wax ku anfacay berrina keligii unbaa wax ku anfacayo sidaa buu yidhi markaasu wuxuu nadar alla la galay subxaanahu watacaala haddii marka ilaahay meeshaan iga badbaadiya markan gacanteyda gacanta nebi moxamed baan saarayaa buu yidhi waanan la mubaayacoonayaa waana islaamayaa buu yidhi ilaahay markii uu badbaadiyey siduu usoo socday nebigu uu soo aaday salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi gacantuu geliyey waa la mubaayacooday waana islaamay cikrima radia allahu canhu ayb marka aayadda saxaabigaabaa marka kusoo hanuunayba aayaddan waxa ay tilmaamaysaan ujeeda ayb ee waxaa nasiib darra a marka gaaladii iyaga ilaahay sidan isagaa ka tilmaamay marka ay dhibaatada ay ku jiraan wixii ay caabudi jireen oo dhan intay ka tagaan bay ilaahay keliya uqayshanayaan waxaa la yaab leh qof islaamnimo u nisbo sheeganayo waalidkii muslimiin yihiin awowgiis muslim yahay oo weligii islaamnimaan yacni aan aan muslim baan ahay dhahayo haddana waxaad arkaysaa marka ay dhibaatada ku dhacdo ilaahay iloobayo heyrkiis u yeeranayo oo dhahaya marka in loo yeerto ilaahay heyrkii wax dhiboo ku jira male ayb istiqaata bikayr illaahi maxay tahay waa intaas ayb waanan ogsoonnahay dhibaato iyo markay jirta ilal aana dadka qaarkood way qaylinayaan oo awowgay hebelow hebelow waa ku qaylinaya nin walbaa marka sheekh fulanow awowgay hebelow ayuu ku qayshanaya ilaahay waa iloobayaa mushrikiintuna markay dhibaatada ku jiraan dalla man tadcuuna ilaa iyaahu buu ilaahay dhahay iyagii marka dadkaasi maxay tawxiidka ka fahamsan yihiin marka so wax marka aada la yaab uleh soo maaha jahligu ummadda intaasuu gaarsiiyey ayb waxa ugu wacanna waxay tahay dad ayagu yacni labis diineed intay usoo gashteen si qaldan wax ugu sheegayeen allah mustacaan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegtay dhibaato iyo shidda markay jirto cidda shidadaa faydi karto keligiis inuu yahay buu sheega alle arrintaa iyadana isaga bis ay gaar u tahay cid kalena aynan lalahayn fii suurati namli akhri nacam wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala qul alxamdu lilahi wasalaamun calaa cibaadihi aladiina istafaa allahu khayrun amaa yushrikuun ilaahay miyaa khayr badan cibaadadiisa mase waxay ilaahay la wadaajinayaan markaasuu ilaahay wixii uu la gaarka ahaa buu tilmaamay aman khalaqa asamaawaati walarda aman jacala alarda qaraaran aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaa alardi a ilaahum maca allah buu yiri marka khalqiga ilaahay isagaa iskale fiiri dhulkan abuuristiisa allah isagaa iskale iyo samaawaadkan roobkan isagaa keeno dhibaatada iyo shiddada anaa faydow alla leeyahay aman yahdiikum fii dulumaati ilberi mugdiga iyo iyo badda iyo beriga mugdigooda allah uun idinku hanuunin karo aman yabda-u lkhalqa uma yuciiduhu yaa abuurista hore iyo midda soo celintaba isaga keliya iska leh waxaas dhan aayadahaas aman aman aman ilaahay uga hadlayo waa wax isaga keligii ou sheegtay way cid kalena aynan la sheeganin waxaa la yaab leh marka yaa wax abu abuuristii in la yidhaha ilaahay keligii sax waayo waa leeyahay dhulkan isagaa fidiyey waa sax dadka mugdi iyo iyo yacni beriga iyo ba iyo badda iyo iyo beriga mugdigooda isagaa ku hanuuniyo isagaa abuurista soo celinayo intaa waa ogolahay buu kuleeyahay laakiin dhibaato ilaahay heyrkiis baa qaadi karuu kuleeyahay ee aayadihii qaarna in ilaahay keligiis baa iska aayadahan ilaahay kulligood mid kastaa markuu soo dhammeeyo a ilaahum maca allaahi baa u dambayso a ilaahum maca allah a ilaahum maca allah middan istiqaaadadana ma rabaan oo waxay leeyihin ilaahay heyrkii wax waa tari karaa inta kalena waxay leeyihin waa waa ilaahay ku keli waayo hay-adaha marka isee loo wadaa yacni diinka ma yacni maxaa ka bayaan badan aayadaha ilaahay subxaanahu watacaala saa darteed marka badbaadinta qofka markuu kurbo iyo shiddo iyo dhibaato ku jiro awoodeeda iyo ka bixinta arrintaa ilaahay isaga unbaa iskale qofka muuminkaana sidaa inuu ogaado kuna kalsoonaado ayay tahay lagana rabaa ayb aayaddan marka macnahaas aadka u weyninka badan baa ku jiro afa amintum an yaqsifa bikum jaaniba alberi aw yursila calaykum xaasiba afa amintum maka aamin noqoteen an yaqsifa inuu gooyo alle bikum idinka uu idinla gooyo jaaniba alberi dhulka dhinaciisa beriga dhinaciisa yacnii dhulkii inuu idinla jaro miyaad ka aamin noqoteen ow amase yursila inuu diro calaykum idinka korkiina xaasiban dabayl quruurax wadato inuu idinku soo diro miyaad ka aamin noqoteen alle uma markaa dabadeed laa tajiduu aynan helin wakiilan ku idin ilaaliya lakum idinka wax idin dhowro oo idinka ilaaliyana aydnan helin sidaa ma ka aamin noqoteen arrintaa am amintum mise waad ka aamin noqoteen an yuciidakum inuu alla idiin celiyo fiihi fi lbaxri badda inuu idiin celiyo taaratan kol ukhraa oo kale inuu alla baddi idiin celiyo miyaad ka aamin noqoteen fa yursila markaa uu diro calaykum idinka korkiina uu kusoo diro qaasifan mid jajabinayso min ariixi qaasifan tu jajabinayso taas oo min ariixi dabayl ah fa yuqriqakum markaa uu idin maasheeyo alleh bimaa kafartum bisababi kufrikum gaalnimadiina darteed ou idinku maasheeyo uma markaa dabadeed laa tajiduu aynan helaynin markaa tabiican taabican mid raacdo calaynaa annaga dusheenna noo raacdo lakum idinka dartiinana noogu raacanayo bihi bimaa facalnaa wixii aan samaynay noogu raacdo ayb afa aamintum alla wuxuu leeyahay miyaad ka aamin noqoteen an yaksifa inuu gooyo alle bikum idinka uu idinla jaro jaaniba alberi berriga dhinaciisa waa idinkan markaad badda gasheen ilaahay u qayshateen keliya oo alla idinsoo badbaadiyey dhulkii markaad timaadeen shirkigii waa idinkan bilaabayee dhulkanba alla inuu idinla gooyo idinka ma ka aamin tihiin ow amase yursila inuu diro calaykum idinka korkiina xaasiban inuu samada idinkaga soo diro dabayl qururux wadato xaasiban yacni dabayl daran oo dhagaxaan wadato uma markaa dabadeed laa tajiduu aydnan helin lakum idinka uma markaa dabadeed laa tajiduu aydnan helaynin wakiilan mid idin ilaaliya lakum idinka oo cadaabkaa iyo waxaa alla idinku riday ku idinka badbaadiyana aydnan helaynin inaa intaa wax idin badbaadiyana weysaan allana sidaa idin yeelo ma ka aamintihiin arrintaas am aamintum mise waad ka aamin noqoteen an yuciidakum inuu alla idiin celiyo fiihi fi lbaxri damiirka marka baddiba ayaa loo celinayaayo waidaa masakum duru fi lbaxri baan soo marnay am aamintum mise waxaad ka aamin noqoteen an yuciidakum inuu alla idiin celiyo fiihi fi lbaxri baddi inuu idiin celiyo dhexdeeda badda dhexdeeda marka markan hore waa waa laydinka soo badbaadiyey kufrigii baad haddana gasheen inaad mar labaad inuu alla idiin celiyo badda idinkuma ka aamin tihiin wa taaratan kol inuu idiin celiyo mar marka ukhraa oo kale fa yursila fa nursilana waa la akriyey fa yursila markaa uu diro calaykum idinka korkiina qaasifan ou alla idinku soo diro mid jejebinayso ayb oo mina riixi taas oo mina riixi dabayl ah dabayl marka idinka dhan idin jejebiso doonta aada wadataan iyo idinkaba idin jejebiso markaa fa yuqriqakum uu idin maasheeyo alla subxaanahu watacaala bima fa yuqriqakum uu idin maasheeyo markaa alla bimaa kafartum bisababi kufrikum idinka gaalnimadiina darteed uu idin maasheeyo uma markaa dabadeed laa tajiduu aydnan helin tabiican ay taabican mid raacanayo calaynaa annaga korkeenna lakum liajlikum idinka dartiin yacni noo raacanayo bihi bimaa facalnaa wixii aan samaynay darteed noogu raacanayana aydnan helin marka waxaan oo dhan marka uma laa tajiduu tabiican ay taabican mid inaga noo raacdo marka calaynaada iyo lakumta uma markaa dabadeed laa tajiduu aydnan helin tabiican ay taabican mid raacayo calaynaa inaga dusheenna noo raacanayo lakum liajlikum idinka dartiinna noogu raacdo bihi bimaa facalnaa wixii aan samaynay darteedna noogu raacanayo tabiicantaa marka lagu tacallujinaya ayb waxayna la mid tahay aayaddan un walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay waa halaagay dadkaa fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha ilaahay ka cabsan maayo ciribteeda wixii uu sameeyey waxa ka dhasho cid uu kaga baqayaa alla male marka taa idinku ma ka aamin noqoteen waayo marka macnuhu walaqad karamnaa banii aadama waxamalnaahum fi lbari walbaxri warazaqnaahum min alayibaat walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ee karamnaa waan karaamaynay oo waan maamuusnay banii aadama bani aadamkii waan maamuusnay waxamalnaa waanu qaadnay hum iyagii fil berri berrigii ayaanu kuqa ku xambaarnay walbaxri iyo baddi baanu ku xambaarnay warasaqnaahum waanu arsuqnay min alطayibaati waxyaabaha macmacaanee xalaasha ah baanu ka arsuqnay xaggooda wafadalnaa waan dheeraad siinay hum iyaga calaa kathiirin in badan korkood baanu ka dheeraad siinay kuwaasoo miman ah khalaqnaa aan abuurnay tafdiilan dheeraad siin baanu ka dheeraad siinay halkan marka ilaahay bani aadam sida u maamuusay buu ugu gallad sheeganaya oo alla marka wuxuu leeyay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe eh karamnaa waan karaamaynay oo waan maamuusnay bani aadama bani aadamkii baan maamuusnay maxaa la waxamalnaa waanu xambaarnay oo waa qaadnay hum iyagii baan xambaarnay fi lberi baanu ku xambaarnay berigii iyo walbaxri iyo badda dhexdeedaan ku xambaarnay bani aadamkii marka berigiina waa gaadiid buu ku marayaa baddiina gaadiid buu ku marayaa wax markaa yacni wax raaco oo yacni gaadiid yacni bani makhluuq gaadiid raaco oo isaga yacni makhluuq kale gaadiid looga dhigay bani aadamka unbaa ka jira bani aadamka unbaa xoolihii iyo fardihii iyo dameerihii iyo isaga unbaa kaxaysto xooluhu iyaga yacni intuu xoolo kale dusha ka fuulo iyagu markaas ma rartaan bani aadamki isaga unbaa wax raranayo oo yacni markaa yacni fuulayo gaadiidkii taana marka waa ilaahay marka maamuus ou rabbi subxaanahu watacaala ou maamuusayo warasaqnaahum waanu marka baddiina ilaahay dooman buu ku qaadaa berigiina xayawaan baa lagu ayuu ayuu raranayaa oo loo sakhirayaa haddana waxaa loo sakhirayaa sidoo kale waxyaabo kaloo jamaadaad ahoo ilaahay u sakhiray suuratu naxli baannu kusoo ayaanu kusoo marnay warasaqnaahum waanu arsuqnay min aayibaati baanu ka arsuqnay waxyaabihii wan wanaagsanaa oo bani aadamka waxyaabaha wan wanaagsan buu cunayaa waxa bani aadam cuno markaad fiiriso wax fiican waay hilibkiibuu xayawaankii ka cunayaa caanihii buu cabayaa yacni beerihii wixii marka waxyaaba fiicfiican buu ka cunayaa xayawaanka haddaad fiiriso qaarkood baktigu iska xayawaanku intiisa badan kuwa hilibka cunaa baktigay iska cunaan bakti hadduu arko waa iska cunayaa ilaahay bani aadamkii sidaa kama dhigin waa la waa la sharfay isaga waxaa kaloo sidoo kale xayawaankii qaarkood yacni dhiigga iyo waxaasay cabaan kuwaba sibay markaa risqiga xayawaanka markaad fiirisay kan bani aadamka farqi weyn baa udhexeeya hab abuurista markaad fiirisana bani aadamku laba lugood buu ku taagan yahay madaxiisa kor buu jiraa markuu wax qabsanaya laba gacmoodu wax ku qabsanayaa qaabka alla u abuuray markaad fiirisay iyo sida uu u socday sida uu wax u cuno iyo sida uu wax u cabo waa qaab aada loo sharfay xayawaankii haddaad fiiriso qaar marka waa fooraraan madaxooda kuwa kale yacni marka ay wax cunayaan lugaha iyay wax kusoo qabsanayaan ilaahay qaar markaay biyaha iyo cabayaan marka afkay la gelayaan bani aadamkiina ilaahay subxaanahu watacaala si wanaagsan buu alla u maamuusay ayb warasaqnaahum waanu arsuqnay min aayibaati baanu ka arsuqnay waxyaabaha ayibaadka ee wan wanaagsan wafadalnaahum waanu dheeraad siinay calaa kathiirin in badan korkood baan ka dheeraad siinay miman ah khalaqnaa aan abuurnay tafdiilan dheeraadsiin yowma nadcuu kula unaasin biimaamihim yowma udkur xus yowma maalin nadcuu aan u yeerayno kula unaasin dad kastaa biimaamihim maca imaamihim hogaamiyahooda iyo imaamkooda oo ula jiro faman qofkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi gacantiisa midig laga siiyey fa ulaa-ika kuwaadaas yaqra-uuna way akrinayaan kitaabahum kitaaba acmaalihim acmaashooda kitaabkii ay ku qornayd bay akrinayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo fatiilan qadra fatiilin dun ama liilan wax la eg la dulmin maayo ayb waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu acmaa mid indhahala fii haadihi tan dhexdeeda oo adduunyada ah fa huwa isagu fil aakhirati aakhirada dhexdeeda acmaa mid indhala-aan badan waay wa adallu dhunsanaan badan sabiilan xagga jidka marka aayadan alla wuxuu leeyahay udkur xus yowma maalin nadcuu aan u yeerayno kula unaasin qolo kastaa koox kastaa aan u yeerayno biimaamihim maca imaamihim ou la jiro imaamkaas marka saddex tafsiir baa ku jirto imaamka waxaa loo jeedaa nebiga iyo ciddii ku dayatay ummad kastaa waa soo bixinaynaa iyadoo nebigeeda uu la jiro iyo intii ku dayatay tafsiir labaad waxa uu leeyahay waxaa laga wadaa biimaamihimta bikitaabi acmaalihim ummad walba ayaanu u yeeraynaa biimaamihim maca kitaabihim kitaabkooda acmaasha loogu qoray iyadoo uu la jiro kitaabku marka imaam waa la yidhaahaa dabcan wakula shayin axsaynaahu fii imaamin mubiin tafsiirka saddexaadna wuxuu leeyahay biimaamihim waxaa loo jeedaa kitaabkii alla kusoo dejiyey ummaddaas ay bikitaabihim aladii anzaltu calayhim saddexdaa tafsiir baa ku jirta tafsiirka hore markaan qabanno ummad walbaa nebigeeda iyadoo uu hogaaminayaa loo soo ayaa loo yeerayaa mujaahid baa ku fasiraye ibnu kathiir wuxuu leeyahay aayaddu waxay sharaf ugu jirtaa ahlu xadiidka maxaa yeelay dadka xadiidka nebiga barto aqriyo ku dhaqmo dadka ugu yeero imaamkooda waa nebi moxamed sal alla ly slam mar walbana isagay ku sallinayaan isagay baranayaan xadiidkiisa dadkaa maalinta qiyaamaha marka la yimaado nebi moxamed isagoo uu horkacayo ayay soo baxayaan nebigana sala allahu calayh waali wasalam waa kii yidhi owla nnaasi bi yowma alqiyaamati akharuhum salaatan calaya dadka kuwa iigu dhow maalinta qiyaamaha waa kuwa iigu salli badan buu yiri dadka markii la fiiriyay yaa ugu salli badan nebiga sal ll ly slam waxaa ugu salli badan dadka xadiidka nebiga akhristo leanna mar walbo ay akhriyaan qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam bay dhahayaan cid ka salli badan dadkaasi ma leh ahlu xadiidka naam oo qofka markuu xadiidka nebiga akriyo ou qoraayo xadiidka nebiga mar walba sala allahu calayhi wasalam salli buu ku jiraa ayb ay xadiidkaasna culimada waxay u daliishadeen ahlu xadiidka fadligooda ayb faman qofkii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa qofkii la siiyey kitaaba acmaalihi acmaashiisa kitaabkooda biyamiinihi midigtiisa laga siiyey fa ulaa-ika kuwaadaas yaqra-uuna kitaabahum kitaabkooday akhrisanayaan walaa yudlamuuna la dulmin maayo fatiilan qadra fatiilin liilan wax la eg ama dun fatiilka macnihiisa suuratu nisa aan kusoo marnay waman kaana fii haadihi acmaa waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu acmaa mid indhahala fii haadihi adduunyadan dhexdeeda acmaa marka indhala-aanta lagama wado indhala indhahan caadiga indhuhu waa labo camal yacni indho basiiro oo qalbi iyo basiiro oo indhahan ah aayadda marka waxay tilmaamaysaa acma yacni waman kaana fii hadihi acmaa ay acma lqalbi sidaa inay tahayna aayad aayadda suurat lxaj baaba kutusayso fainaha laa tacma alabsaaru walakin tacma alquluubu alatii fi suduur ayuu ilaahay yidhi ayb waman qofkii kaana ahaaday huwa isagu acmaa mid indhahala oo yacni basiirada indhihii qalbiga mid la fii haadihi middan dhexdeeda muxuu ka indhala'yahayna qudradan alle laga soo warramay haddee badda iyo sida ilaahay wax u sakiraya iyo qofka xujajka alleh adduunyadan markau jooga ka indha beelay oo yacni qalbigiisu sidaa alle ku garan waayey fa huwa isagu acmaa mid indhala-aan badan waayo acmaadan dambe marka waa afcalu tafdiil acmaada dambe waa afcalu tafdiil waxaa laga laqbeynayaa marka fa huwa isagu acmaa mid indhala-aan badan waaye fil aakhirati aakhirada dhexdeeda mid indhala-aan badan waaye oo aakhiru kasii indhala-aan badan yahay waay laana adduunkii isagoo waxaan arkaya hadduu ogaan waayey yacni aakhiro oo waxeedu qeyb ay iska yihiin oo wax maqan ay yihiin isagu marka waxaa weeyaan ma arki karo leanna maxaa yeelay waxyaabaha qeybiga oo sidaasa waxay u baahan yihiin marka macrifo kasii badan nin waxaan u ujeedaba arki waaye wax ka maqan ma arkayan ayb macnaha saasoo kalena marka waa la yihahdaa fa huwa isagu acmaa mid indhala-aan badan waayo fi laakhirati aakhirada dhexdeeda wa yacni ama shaniga aakhira mid ka indhala-aan badan way wa adallu isaga mid dhunsanaan badan weeyaan sabiilan xagga jidka xagga wadada iyo jidkuna waa mid dhunsanaan badan oo aad buu markaa uu u dhunsan yahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed